bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xidhan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale abay wanaagsan ayaanu awoodidii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa sabti axad ayaa soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay afarta bisha labaad februari sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudban doono barnaamijkan wareegga waxaa ka mid noqonayo ismarwaax xoogan oo ka taagan shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee ka furan magaalada beedhabo shirar gaargaar ah oo caawa ka socanayo magaalada haddaba maxay tahay caqabadda hortaagan miradhalka shirka magaalada beedhabo
waxyaabaha qaar aan laga run sheegaynin iyo waxyaabaha qaar oo dhinacyada isku haaya ee guddoomiyaha baarlamanka inuu maaragtay si xaqiiqa ula hadlo uusan awoodin ilaa iyo hadda guddoomiyuhu wuxuu kusoo biyoshibtay in maamulka halkiisa sano loogu daray lagu raaco wuxuu la saftay maamulku la saftay marka dhinaceynii ogol waa ku tuhmaynay laakiin si toosa ayay caawa usoo caddaatay inuu halka sano haddaba caawa waxaanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada beedhabo shirarka gaargaarka ee ka socanayo magaalada golaha mucaaradka koonfur galbeed oo shuruudo culus hordhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa isdiidooyinka siyaasadeed ee caawa ka jira magaalada beedhabo qodobada kale aan idiin soo gudbin doono barnaamijkeenana aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo sheegay in rajo weyn oo ka qabo soomaaliya oo cagaheeda ku istaagta xilli dagaal uu ka socdo waddanka haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wareysi uu bixiyo uu kaga hadlay xaaladda guud ee waddanka qodobada kale aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona taliyaha cusub ee ciidanka booliiska soomaaliya oo maanta si rasmi ah xilka kala wareegay taliyihii hore ee ciidanka khudbada u jeediyey nuxurkeeda ayaan idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale aad dhegaysan doontaana waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk soomaaliya oo kubiiritaanka ururka dalada bulshada bariga afrika ugu biirayso xilli ay u bareerayso khatar weyn oo dhinaca dhaqaalaha
sababtuna waxay tahay soomaaliya hadda waxay dhoofiso oy dibadda u dhoofiso ma jiraan oo ay hayso keliya iyadaa wax loo soo dhoofiyaa gaar ahaan hadda wadanka kenya oo aan dariska nahay soomaaliya wuxuu soo dhoofiyaa qaadka canshuur badanaa soomaaliya kasoo gasha haddii ay soomaaliya xubin ka noqoto wadamada bariga africa waxaa hoos u dhacaya ama gebi ahaanba meesha ka baxaya canshuuraha soomaaliya kasoo gelaya qaadka iyo dhammaan badeecadaha ka imaanaya wadamada haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa khataraha dowladda federaalk soomaaliya ee u bareerayso islamarkaasina laga digayo waxyaabaha kale aad dhegaysan doontaana waxaa ka mid noqon doona howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo ka soconaya deegaanada maamulka jubbaland xilli maamulkaas uu sheegay in howlgal maanta la fuliye lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab caawa ayaan idinkugu soo gudbin doonaa faahfaahinta howlgallada dalka ka soconayo qodobada kale waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta akhrinta labaad marsiiyey hindisa sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa dooda adag oo xildhibaanadu maanta ay ka yeesheen arrinka xildhibaan yaasiin cabdulaahi farey oo ka hadlayo qodobo oo ay xildhibaanadu su-aalo ka keeneen ayaan idiin soo gudbin doonaa islamida waxaan idiin soo gudbin doonaa ciidamada admis oo war ka soo saaray wiil dhallinyaro ah oo ay ku dileen gudaha magaalada muqdisho haddaba warka ka soo baxay ciidamada admis ee ku aadan dilka wiilkaasi dhallinyarada ay u geysteen ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay intaynu wareegga ku guda jirno ayaad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna farsamadu waa cabdiwahaab cabduqaadir aniguna waxaan ahay cabduqaadir cismaan nidhowe mar kale mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho waxaa laysu dagayaa laysu dabamarteeyaa soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaaladan waddeen dirirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid dagaaloogi nacab yahay dolar qaata dul yahay shacabkuna dawlad yaal allama cid bay ka dadan tahay
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay habeen wanaagsan meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareega ayaanu caawa ambaqaadi doonaa waxaan barnaamijkeena ku bilaabayaa xaaladda magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya magaaladaasi baydhabo caawa waxaa ka soconaya shirar gaargaar ah oo u dhexeeyo xubnaha musharaxiinta mucaaradka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ku sugan magaalada baydhabo musharaxiinta iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xubnaha wafdiga ee magaalada baydhabo jooga ayaa ka hadlaya wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya warar soo baxayo ayaa sheegayo in dhinacyadu ismarwaa xoogan uu ka taagan yahay mucaaradka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa la warinayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu hordhigay ee qorsho lagu taageerayo muddo kordhinta halka sana ah ee mucaaradka koonfur galbeed inay qaataan baarlamaanka koonfur galbeedna horey ay u meel mariyeen kaasi oo lagu sameeyo muddada madaxtooyada iyo tan baarlamaanka si dagaalka ka dhana al-shabaab loo xoojiyo hase yeeshee mucaaradka koonfur galbeed ayaa ku doodayo in muddo ku siman shan iyo afartan cisho lagu qabto si deg deg ah doorashada maamulkaasi shirkan oo in ka badan shan iyo labaatan cisho qaatay magaaladaasi waxaa u joogay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyadoo marsii horreysay madaxweynaha jamhuuriyaddu uu gaaray magaaladaasi baydhabo hase yeeshee dhinacyadu weli waxay sheegayaan in iyadoo aanan xal laga gaarin wejigii hore ee shirka la furay wejiga labaad wejiga labaadna dooda ugu weynay tahay muddo kordhinta madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed baarlamaanku ay u sameeyeen ama golaha wakiilada maamulka ay u sameeyeen madaxweynaha koonfur galbeed cabdixslafta gareen oo ay doonayaan mucaaradka in waqti ku kooban afartan iyo shan cisho in lagu dhammeeyo oo lagu qabto doorashada halka dhinaca kalena ay qabaan dood ah in la taageero dagaalka ka dhana al-shabaab isla markaasina la daayo muddada halka sano ku siman oo ay golaha wakiilada koonfur galbeed ugu dareen madaxweynaha maamulkaas haddaba shirarka soconayo iyo isdiidooyinka jiro wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada baydhabo caawo waxaan wax ka weydiiyey musharax cabdisitaar xasan cali oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed u sharaxan waxa uu igaga waramay xaaladda guud ee shirarka soconayo isagoo eedeen culus u jeedinayo guddoomiyaha golaha shacabka shaqaada midoobe oo in ka badan shan iyo labaatan cisho ku jiray xal u helidda xaaladda siyaasadeed ee maamulka koonfur galbeed wuxuu sheegayaa in guddoomiyuhu u xaglan yahay dhinaca hogaanka koonfur galbeed
waa mahadsantihiin idaacadda dalsan shirka magaalada baydhabo ka socda wuxuu bilaawday toddobiiyo tobankii bishii january ee lasoo dhaafay maanta bisha labaad ee february ay ahayd afar waa dareemi kartaa muddo dheer oo maalmo ah ayaa socday marka iyadoo laga gudbin wareega ko- koowaad shirka hubkii la kala qabsaday aan isku celinin wareega labaad wejiga labaad ee shirka wuxuu ku furmay si oo maaragtay kii horena aan la dhamaystirin si bilow bilow uu uu ku furmay waxaa shalay noogu yimid eh, magaalada baydhabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud eh, musharixiinteenii madaxweynaha koonfur galbeed si gaargaar ah iyo si guudba waan u aragnay labada raa'i oo dhinacayni mucaaradka iyo dhinaca dowlad goboleed koonfur galbeed oo waktiga ka dhammaaday ah labadayna raa'i qoraal ah waa gudbinay Eh, tiimka xukunka hadda jooga waxay ku doodayaan in baarlamanka koonfur galbeed hal sano dheeri a ugu daray tiimkeynana waxaan ku doodaynaa in afartan iyo shan maalmood gudahood lagu qabto doorashada madaxweynaha koonfur galbeed waa gartay waan u tegi doonaa ee, isdiidooyinkii waxaad isku diidan tihiin labadiinaan dhinac laakiin waxaa sheegtay in la guda galay wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta iyadoo kii hore aad tabasho ka qabtaan markaa sidaas leedahay maxaad ula jeedaa
Eh, tabashada aan ka qabno waxaa waaye eh, labaatan iyo saddexdii eh, bisha labiyo tobnaad labada kun iyo labaatan iyo labada oo sanadkii hore ahaa ayaa weerar lagu qaaday guriga musharax madaxweyne farketi Eh, maalintaas dagaalkaas wuxuu socday sideed saacadood oo joogto ah waxaa lagu qabsaday eh, saddex dabajeex iyo labaatan iyo laba aaqo iyo afar bustooladood ilaa iyo hadda waxaan bixinay diyadii dadkii meesha ku dhintay iyo dhaawacyadii oo aan dhammaystirneen weliba haaf la bixiyey qoryihii lagu qabsaday meesha saddex ka mid ah kuwii ugu waaweynaa waana loo keenay labaatan iyo laba aakaa naga maqan iyo afar bustooladood gudoomiyaha baarlamanka asaa ballan qaaday si loogu gudbo wejiga koowaad ee shirka isaga oo aan bixinin ballantii uu qaaday aan ka soo bixin madaxweynaha jamhuuriyadda shalay noo imaaday wejigii labaad shirka uu nagu furay marka wuu isku dhex furan yahay wejiga koowaad iyo wejiga labaad si loo kala maareen doono kolleyba Waa- waa- waa gartay dhex furay qofka isku dhex furaa taa yaqaan Wa- wa- waa gartay marka aad eh, sidaas leedahay waxaan ognahay in gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo xubno ka mid ah guddiga u saaran eh, shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed xubno idinkeeda ka mid ah inay ku wareejiyeen qaar ka mid ah hubka Eh, waxaad sheegteen oo adiga warbaahinta aad ka soo muuqatay inaad ku qanacsan tihiin dadaalada gudoomiyaha baarlamaanka u wado maxay tahay haatan tabashadan dambe ee aad sheegayso eh, haatan hortaagan eh, gudagelidda wejiga labaad ee shirka waa ku qanacsannahay haddaaba caddaynaa guddoomiyaha shaqada siduu u bilaabay waa ku qanacsannahay laakiin wax kasto in la dhamaystiraa la rabaa in haaf looga taga lama rabo Eh, markii saddexda dabajeex uu igu wareejiyey wixii dhiman asigaa yiri haddii dadkii qaatay laga waayo anaa gadaayo asiga mushaarkiis ha ka soo gado istoorka dowladda federaalka ha ka soo bixiyo istoorka dowladda koonfur galbeed ha ka soo bixiyo asaa la rabaa wejiga koowaad inuu iska dhameeyo wejiga koowaad a soo dhammaynin aa ku dul furmay wejiga labaad way isku furan yihiin hadda wejiga koowaad iyo wejiga labaadba marka Ma- mar- marka maal maalmaana socdaa shirka maalmuuna socdaa Mm, wa- waayahay Eh, sidaas hadda adiga- adigaba aad sheegayso shirka in muddo ah buu qaatay maxay tahay sababta ugu weyn ee ugu wacan ee wejiga koowaad lagaga gudbi laayahay
waxyaabaha qaar aan laga run sheegaynin iyo waxyaabaha qaar oo dhinacyada isku haaya ee gudoomiyaha baarlamanka inuu u- maaragtay si xaqiiqa ula hadlo uusan awoodin ilaa iyo hadda gudoomiyuhu wuxuu kusoo biyashubtay in maamulka halkiisa sano loogu daray ee lagu raaco wuxuu la saftay maamulku la saftay marka dhinacaynay ogol waa ku tuhmaynay laakiin si toosa ayay caawa usoo caddaatay inuu halka sano asiga wax ka qalqaalinayo marka muddo kordhin wuu og yahay dhibaatada ay leedahay muddo kordhin sida loogu bixi lahaa waa midii asiga gudoomiyaha baarlamaanka kusoo noqday doorasho haddaysan dhici lahayn ma noqon lahayn asiga gudoomiyihii baarlamaan Wa- wa- waaya marka idinka maxaad ku cadeynaysaan in gudoomiyaha baarlamaanku uu dhinac u xaglan yahay doonayana inuu taageero mudakorinta madaxweynaha koonfur galbeed aniga midowga musharaxiinta koonfur galbeedaan ku jiraa afka musharaxiinta kuma hadlaayo musharax ahaanaan u hadlaaya muddo dheer ayaan guddoomiyaha tuhunsaneen hadduuna noo adaaday marka madaxweyne xasan sheekh waxaa laga rabaa in maamulka waktiga uu ku darsadana wax ka soo gooyo afartan iyo shanta maalmood annaga aan qabsanin wax noogu daro meel dhaxa go-aan saddexaad madaxweyne xasan sheikh oo dhexdhexaad laga yahay inuu qaataa laga rabaa waa waaya qaybtii hore waxaad sheegtay in qabyo lagaga tegay maxay tahay sababta ugu wacan ma eh, cilada dhinaca guddiga farsamada ka jirtaa halkay wax ka qaldan yihiin Ee, guddiga farsamada howsha ee, ee, ee, maaragtay masiiriga ah go-aamada waaweyn u baahan inta badan maba ee, shuqulba kuma laheen maba ka shaqaynayn ayaga waxay howshoodii ahayd diyaarinta meelihii lagu shiri lahaa ee, dejinta wafuudda iyo waxyaabaha farsamo oo qoraalada khuseeya howsha siyaasadeed ee masiiriga ah waxay agtaallay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamanka gudoomiyaha baarlamankana caawa boqolkii sideetan waxaan ku tuhmaynaa maamulka inuu la jiro oo halka sano wax ka raadinayo yaa waaya cidaad ku tuumaysaan in wejiga koowaad inuu kusoo dhammaado iyadoo aanan la xirin wejiga labaad in la galo inay ugu wacan tahay
isaga ayaa ballan qaaday hubkii dhinaa inuu keenaayo ama asaga uu soo gadaayo ilaa iyo hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud saacaduu meesha ku sugan yahay ballantii uu naga qaaday gudoomiyaha waa nagu soo warcelin waayey sidaas ayay iskugu furmeen labadii weji wayna isku dhex furan yihiin W- w- waayahay Eh, caawa shir baa magaalada ka dhacay sidaan xogta ku hayo eh, maxaad noogaga sheegi kartaa shirarka caawa socdo iyo arinta muddo kordhinta ee laga hadlayo waxyaabaha laysku mari laayahay
Ee, shirarku way iska socdaan baarlamanka koonfur galbeed ayaa maanta ku shiray qaar ka mid ah magaalada baydhabo sidaa la socotid madaxweyne xasan sheekh maxamuud wafdigiisii xildhibaanaa ka mid ah Ee, xildhibaanadu waxay ka shaqaynayaan in arrintan xal laga gaaro dhinacyada wadahadalka quseeya ayaa gooni gooni ula shirayaan dhinacayni way noo badan yihiin way noo imaadaan ra'yigaynay qaadaan way naga tagaan haddaba qaaraa nala fadhiya oo aan wadahadal kula jirnaa marka eh, in nabad la gaaro aniga aad ayaan u dhiirigelinayaa aadaana maaragtay ugu qayb qaadanayaa laakiin anaka tiimkeeni midowda musharixiinta waxaan u baahannahay doorashada koonfur galbeed in la qabto muddo kordhin ma rabno muddo kordhin haddaan rabno eh, ma- maba maba furi lahayn wadahadal gogol nabadeed maba kasoo qaybgali lahayn W- w- waayahay Eh, intaan ku guda jirnay waraysigan waxaa dhaliishay gudoomiyaha golaha shacabka oo aad sheegtay inaad tuhunsantihiin inuu eh, dhinaca hogaanka koonfur galbeed u xaglinayo markaa sidaasaa dhahday maxaad ku tiri
qof kasta oo musharax ah oo madaxweynaha koonfur galbeed u sharaxan musharaxiinta tiradooda waa sagaal iyo toban qof kasta oo musharax ah ra'yigaas wuu qabaa gudoomiyaha inuu dhinaca maamulka u rarayn
marka yaa waay ciddaa dhexdhexaadka ka sugaysaan haddiiba gudoomiyihii oo intaasoo maalmaa ku dhow eh, shan iyo labaatanka maalmood ku jiray wadahadalka aad leedihiin dhinac buu u xaglan yahay Ee, qofka ugu dambeeya oo soomaalida ee, madax u ah oo madaxweynaha soomaaliya ee, loo doortay dadka dhanna dhaahaad u ah dadka dhanna ay ku kalsoon yihiin waa xasan sheekh maxamuud Ee, ra-iiska dalka ayaa laga rabaa in uu istaago meel dhexe asaa laga rabaa oo nabadeed inuu istaago waana waxyaabaha aniga aad aan u aqa- u- uga aqaano xasan sheekh maxamuud ee arrimaha dib u heshiisiinta muddo dheer uu kasoo shaqeeyey waxyaabo ka daran waxaanu kasoo shaqeeyey waxaan rajeynayaa saacadaha soo socda in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu istaago meel dhexe oo aanan ahayn afartan iyo shanta maalmood aan wadano in halka sana maamulka uu sheegayo meel dhexe inuu istaago communitegana la qoro doorashadana la mudeeyo loona dareero taasaan rajeynaynaa waana lagu guda jiraa Wa- wa- waa garta marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, madaxweynaha jamhuuriyadda waxay ugu maqaalaa caawa inuu la kulmay qaar idinkeedii ka mid ah ma jirtaa in madaxweyne xasan sheekh uu idinkala hadlay arinta ku aadan inaad muddada eh, uu ku darsaday madaxweynaha koonfur galbeed baarlamaankuna ay ku dareen ee laisku waafajinayo muddaxileedka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha inaad u deysaan maadaama dalka howlgal uu ka socdo ma jirtaa xogtaas ma jirto ilaa iyo hadda waxa uu muddo kordhin rabo raadinayo oo muddada halka sano u daaya maamulka dhahaya waa gudoomiyaha baarlamanka marnaba xasan sheekh afkiis kama maqlin annaga wawaaya idinkana maadaama aad ka mid tihiin siyaasadi- siyaasiyiintii deegaanka dadkii haldoorka ahaayo aqoon-yahanadii aad tihiin waxaad ogtihiin in dalka dagaal uu ka socdo maxaad ku diidantihiin in hal sano wax buura maahane aad u deysaan maamulka oo aad dagaalka ka dhanaa al-shabaab ee wadanka ka socanayo dhinaciina aad ka taageertaan
annaga dagaalka al-shabaab lagula jiro ma diidanin al-shabaab waa cadow meel kastoo soomaali ka mid a waa lagula soo dagaalamay waa laga xureeyey annaga waxaan u baahannahay bulshadoo wada jirta in shabaab lala dagaalamo dadkoo kala dhiman shabaab in lala dagaalamo ma aha dadkii hadda isfiirfiirina oo iskugu isku soo jeeda marka dadkoo wada jira ayaa shabaab la dagaalami karaan sidaasna waxay ku imaanaysaa doorashada in la qabto wallaahi hadda cabdicasiis soo baxo waa lala shaqaynayaa laakiin asigaaba ogoleen inuu uu doorasho ogolaado waxaan fahmi la'ahay sababta ee qof muddadii la doortay waktigiisa u dhammaystay wakti aan waktigiisa aan kusii dhex jiro sharciyadda iyo waxa uu madaxweynaha lagu yahay waa wax dastuurka u qoran oo oo lagu heshiiyey halkaas Marka, ee, halkaas halkaas hadaa mid ka afrikaanka kursiga marka ku fadhiistaan way jeclaystaan waxaasna ma ficna colaaday dhalinaysaa waaya laakiin halkaas haddii aan mid ka dhahno eh, xubnaha baarlamaanka iyo dhinacyada isaga taageersanba waxay ku doodayaan in eh, go-aan baarlamaan uu yahay eh, baarlamaankiina waad ogtaho matalayaashii shacabka koonfur galbeed weeye marka idinka soo uma muuqato inaad go-aanka baarlamaanka reed cararaysaan
Aad- ee, ee, cabdulqaadirow laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan oo laba sano muddo kordhin u samaysay maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa laga diiday oo baarlamaanka dowladda dhexe ah baarlamaan gobol oo sagaashan iyo shan xubnood ah oo asigaba raba in doorashada la galo boqolkii sideetan baarlamanka koonfur galbeed waxay rabaan inay doorasho dhacda saasay rabaan marka baarlamaanka haddaysan ayaga wax dooranaynin matalaadoodii maxay noqonaysaa loona diidan yahay inay wax doortaan xuquuqdoodaaba raadinoyna annaga waaya marka waxaan ogeen madaxweynaha jamhuuriyadda ee, safarkankii ka horeeyey oo magaalada baydhabo uu ku yimaaday in dhinacyada balamo uu la kala galay ee, balamahaas maxaad noogaga sheegi kartaa wixii ugu waaweynaay wixii laga fuliyey baarlamahaas waxaa ka mid ah dhinacyo isku haysta qoryo oo difaac iskugu jira madaxweynaha inuu dhex dhigay qad cagaaran oo nabad ah isku noolaansho hadda aan isku noolnahay waxaa ugu mahad celinaynaa xasan sheekh maxamuud sababtoo ah magaalada baydhabo waxay ahayd magaalo la isku dilaya qoryo la isku haysta nabadda hadda ka dhalatay koonfur galbeed xasan sheekh maxamuudaa dhaliyey isagaana laga rabaa doorashada inuu dhaliyo waaya waaya marka maxaa laga fuliyey balamahaas
waa la fuliyey dhinacyada eh, wixii madaxweynaha kula ballameen way fuliyeen dhinaca dowladana way ful- fulisay koonfur galbeed dhinaca mucaaridkana way fuleen hadda meel nabad lagu jooga oo doorasho laga hadla ayaa la joogaa Way.
doorasho haddii la diidana eh, qof kasta oo maaragtay eh, eh, siyaasi ah wixii uu asaga si uu islintuur leh si u seexdo asaa yaqaanaa la yiri qof kasta si u seexdo asaa yaqaan waaya marka caqabadaha taagan ilaa iyo haatan hal laba saddex maxaana dhihi kartaa
caqabadaha taagan waxay tahay in doorasho la galo sidii horumarka magaalada baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed uu u socon lahaa daawada koonfur galbeed qofka marka madax xanuun ku dhaco kaniiniyaa la siiyaa si u daawoobo doorashada daawo waxay u tahay degenaanshaha dadka waa waa gartay marka eh, waxaad og tahay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya uusan ahayn keliya maamul goboleedka baarlamaankoodu ay muddo kordhin u sameeyeen Eh, waxaa jirtay jubbaland si lamid ah maamul goboleedka galmudug oo is- iyaguna maamul goboleedyada dalka ka jira kamid ah waxaa deegaanadaas ka socda dagaal ka dhana al-shabaab ma jirto siyaasiyiin buuq iyo eh, dood ka wada arinka idinka sooma muuqato in arinkiinu u muuqdo inaad eh, hor istaageysaan eh, dowladda go-aankeedii ahaa dagaalka ka dhana al-shabaab in la taageero aad diidantihiinse wax aysan diidanayn siyaasiyiinta kale kasoo jeedo maamul goboleedyada kale
aniga cabdisataar xasan cali al yidhaahdaa siyaasi kasoo jeeda koonfur galbeedaan ahay waxaan kaala hadlayaa magaalada baydhabo wakiil kama noqon karo xuquuq qof kasoo jeeda uusamareeb xuquuqdiisa ma raadi karo oo galmudug kaga dhex maqan tahay sidoo kale qofka ismaayo kasoo jeeda oo jubbaland xuquuqdiisii kaga dhex maqan tahay aniga uma doodi karo waxaan keliya wakiil ka ahay matalaadaydii siyaasadeed marka maamul kale waxba igama gelin siyaasiyiin kaleay leeyihiin ee, bulsho rayid kaleay leeyihiin ganacsatay leeyihiin ayagaa laga rabaa sidii magaalooyinkooda ku joogjoogi lahay inay ku joogjoogaan xuquuqdoodan raadsadaan wa- waaya waa kuu soo kobayaa Ee, waxaad sheegtay ee, hordhacayna noo sheegtay in muddo afartan cisho ku kooban aad doonaysaan ama aad u gudbiseenba in lagu qabto muddo ee, doorashada madaxtinimo koonfur galbeed Ee, dhinaca kaleetana ay doonayaan galaan in loo daayo madaxweynaha koonfur galbeed halka sanee dheeriga ee baarlamaanka ugu dareen soo ma muuqato markaad isku fiirisa labada dhinac in mindi midi ku taag ay tahay hadaladiinu aan kuu soho annaga afartan ish afartan isha ma dhihin afartan iyo shan ishaan dhahnay laakiin waxaa Maamulku isbedel wuxuu weyn, leeyahay hal afartan iyo sano.
afartan iyo shan cisho Marka- soo ma?
ma- marka madaxweynaha soomaaliya ayaa laga rabaa go-aanku qaadanaya noo u noqonaya inaan aragno kuuna nagu qanciyo go-aanku qaadanaya M- maxaa idinka u weysan inaad isu danaashaan
haddaad isku talaaduli laheen intaan ma dhadhax fadhin laheen magaalada baydhabo waaya maxaa xal u aragtaa ugu dambeyn waxaan hal u arkaa nabadda aan haysano in aan maaragtay nagala hadlaynin daawada koonfur galbeedna waa doorasho doorasho heshiis lagu yahay hala qabto taasaan rajaynaynaa in lagu heshiiyo shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay Ee, dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
subersign design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee super sign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr super sayn mid loo baga weeye allailaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurani ka daabacdan super sayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin super sign super sign design
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited yaa taas waaba sababtaan u sidho simirkaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwaddiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar bango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar mango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaankii qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryada teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar mango gacantaada ku qaado
simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxid igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codayse
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacadaadiyaha dalsan ee muqdisho ayaa dhegeysaneysaan markan haddaan fiirino dowladda federaalka soomaaliya waxa ay toddobaadyadii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku sugnaa xubno ka socda ururka dalada bulshada bariga afrika oo ay naawilaysay inay ka mid noqoto in muddo ah xubnahaasi magaalada muqdisho waxay u yimaadeen si ay u qiimeeyaan hay-adaha dowladda haddii ay gaareen heerka ku biirista ururkaasi dalada bulshada bariga afrika hase yeshee dowladda uu ku biirto ama soomaaliya uu ku biirto ururkaasi dalada bulshada bariga afrika falanqeeyayaashu waxay qabaan in dowladda federaalka soomaaliya ay u bareerayso khatar weyn oo dhaqaale maadaama haatan aanay jirin wax soomaaliya ay u dhoofiso wadamada dibadda taasina ay meesha ka saareyso ee ururkan iyo waxa soomaaliya u faa-iideyn karo aqoon-yahan cabdiraxmaan hiraabo oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed islamarkaasina ka falanqooda arrimaha gobolka ama arrimaha soomaaliya iyo gobolka oo caawa wareega u waramay ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay soomaaliya ku-biiritaankeeda ururkan dalada bulshada bariga afrika iyo faa-iidada ugu jirto balse waxa uu sheegayaa in dowladda federaalka soomaaliya aanay jirin wax faa-iidaa u buuran inaysan ugu jirin marka la eego ku-biiritaanka ururka dalada bulshada bariga afrika oo ay ku midaysan yihiin toddoba waddan oo afrikaan ah
waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa soomaaliya ma ahan markii ugu horeysay oo ay guluf u gashay ama ay dadaal dheer u gashay inay ku biirto ururka bulshada bariga africa laga soo bilaabo ilaa labada kun iyo labiyo tobankii ilaa iyo maanta la joogo dowladii xasan sheekh maxamuud tantii ka horeysay ay codsatay inay ku biirto dowladii hogaaminayay maxamed cabdullaahi farmaajo iyadana codsatay xasan sheekh markii mar kale la doortayna isagu haddana dadaal u galay bal in laga miro dhaliyo riyadaas iyo hamigaas ay dowladda soomaaliyeed ay hiigsanayso iyo shacabka soomaaliyeed hase yeeshee waxaad hadda moodaa inuu soo gaaray meel aada u fiican rajo wanaagsan iyo yididiilana abuureysa waxaana dhihi karnaa soomaaliya waxay maanta hiigsanaysaa ama ay aada ugu dhowdahay ama qarka u saaran tahay inay xubin ka noqoto ururka een, bariga africa wa waa garta marka markaan eegno toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaad ogtahay magaalada muqdisho waxaa ku sugnaa xubno ee, ka socda ururka dalada bulshada bariga afrika waxay u yimaadeen inay qiimeeyaan haddii ay soomaaliya ay gaarto ee, ay gaartay heerka kubiritaanka ururka marka in guddigaas ay qiimeyn u yimaadaan ee, maxaa la dhihi karaa ma uu tillaabo hore loo horseeda oo soomaaliya ugu sii dhowaanayso kubiritaanka ururka
Een, eh, socdaalkan wuxuu xambaarsan yahay qiimeynta iyo kormeerka in eh, xagga horumarka dowladnimada ee soomaaliya ka jira kaasoo suurto gelin kara in ay soomaaliya xubin ka noqoto ururkan Een, eh, waxaa la qiimeynayaa bal inay shuruudihii ay buuxin karto Een, eh, taasoo een, eh, iska caadi ah ama in dastuurka ama xeerka ururka uu ku dhisan yahay ka mid ah Een, eh, runtii waana yidhi diilo wanaagsan sida hadda muuqatana een, eh, waxaa la- een, eh, lagu dhawaaqay in soomaaliya ay u gudbayso een, eh, steepka kale ama levelka kale oo ay een, lagu xaqiijinayo xubinnimada Een, ururkan ay soomaaliya ay doonayso inay xubin ka noqoto waa sababahaasa la dhihi ka- ay u yimaadeen sida muuqata Wa- waa garta marka dad badan waxaa laga yaabaa inaanay fikir ka haysan ururka dalada bulshada bariga afrika ee soomaaliya aada u doodoonayso inay ka mid noqoto maxaad bulshada uga sheegi kartaa
Een, ururkan een, eh, bulshada bariga africa waa urur ay ku midaysan yihiin wadamada bariga iyo bartamaha africa Een, eh, gaar ahaan kenya iyo uganda iyo tanzania iyo rwanda iyo south sudan Een, eh, ururkani waa urur een, eh, qoyskiisu yahay ama een, eh, udigiisu uu yahay een, in la wadaago een, ganacsiga iskaashiga ganacsiga een, eh, in maxaa la dhahaa in la fududeeyo in travel visa visooyinka iyo isdhaafsiga ganacsiga wadamada in xubinnada ka ah Een, marka wuxuu suurtagelinayaa in dalka xubinta ka ah ururka bariga africa een, in ay muwaadiniintiisu ay ku socdaalaan ama isaga gooshaan wadamadaas in eh, visa la-aan ama in free visa Een, wuxuu kaloo muwaadiniinta u suurtagelinayaa in ganacsiga uu isdhaafo oo custom union la sameeyo oo la mideeyo cashuuraha arrintaasoo runtii een, eh, suuqaasoo runtii een, ilaa saddex boqol oo milyan een, eh, een, suuq u noqonaya haddana u ah faa'iidooyin badanna ay ku jiraan marka laga fiiriyo dhinaca taban waa garta marka waa waa garta marka faa-iidooyinka dowladdu in badan ay ka hadashay oo wasiirka arrimaha dibadda ka hadlay ee, siyaabooyin kala duwan bay dowladdu u faahfaahisay ee, dib ugu noqon mayno marka dad badan waxay isweydiinayaan ee, ee, dhan walbo dowladi wax u faa-iido oo ururkan kubiritaankiisa haddii soomaaliya ay faa-iido ka leedahay ama faa-iido ay ku helayso ee, dhanka kale miyaanay jirin inay saameyn kale oo dhinaca kale taban ay ku yeelato
Een, eh, walaal sida aan la soconno een, eh, xubinnimada soomaaliya ay ka doonayso inay ku biirto een, ururkan wuxuu leeyahay een, saameyn een, eh, togan iyo mid tabanba wuu leeyahay Een, eh, marka laga soo tago inay soomaaliya een, eh, ay faa'iido ugu jirto marka eh, gaar ahaan socdaalka iyo fiisaha iyo isdhaafsiga ganacsi Een, haddana maadaama een, eh, een, ujeedada ugu weyn oo ururkan u jira uu yahay ganacsiga iyo in la wax la kala faa'iido Een, eh, soomaaliya wuxuu ku yeelanayaa saameyn een, taban run ahaantii sababtuna waxay tahay soomaaliya hadda waxa ay dhoofiso oo ay dibadda u dhoofiso ma jiraan oo ay hayso kaliya iyadaa wax loo soo dhoofiyaa gaar ahaan hadda wadanka kenya oo aan deriska nahay soomaaliya wuxuu soo dhoofiyaa qaadka cashuur badanaa soomaaliya kasoo gasha haddii ay soomaaliya xubin ka noqoto wadamada bariga africa waxaa hoos u dhacaya ama gebi ahaanba meesha ka baxaya cashuuraha soomaaliya een, eh, kasoo gelaya qaadka ah, iyo dhammaan badeecadaha ka imaanaya wadamadan een, ku bahoobay ururka bariga africa marka een, xubinnimada waxay anfaxaysaa oo kaliya een, eh, wadanka wax dhoofinaya oo wax soo saarkiisa dibadda u dhoofinaya marka waxay noqonaysaa soomaaliya inay ka faa'iidaysato oo siyaasadii hore la bedelo oo wax soo saarka eh, la- la- la dhiirigeliyo een, eh, suuqna loo yeelo oo ay soomaaliya ay xoogga saarto inay baahideeda inta daboosho ay wax dhoofiso ay u dhoofiso wadamadan ay u dhoofiso marka haddii ay sidan kusii socoto laakiin saamayn iyo hoosu dhac dhaqaalo dalka ku yeelanaya oo sida hadda ay tahay kusii socoto waxaad caddaawday in dowladda federaalk soomaaliya haatan aanay jirin wax ay dhoofiso oo ay kaga faa'iideysan karto kubiritaanka ururkan sidoo kaleetana aanay jiri doonin canshuurta ee tirabeelka ah ee hadda ka hesho ee qaadka wadanka kenya laga keeno dadka haddaad u sharaxdo saameynta dhaqaale taban ee dowladda federaalk u bareertay maxaad dadku u sheegi kartaa
Een, waxaan tusaala tusaalaha ugu dhow waxaan usoo qaadan karnaa horta soomaaliya waxay ku een, eh, naaloonaysaa runtii een, eh, een, horumarkan ay ka samaysay een, eh, isdhexgalka wadamada bariga africa een, eh, runtii waana laga faa'iideysan karaa soo dowladda soomaaliyeed marka waxay mar walba een, ku dhawaaqaysaa in ay mudan tahay in laga faa'iideysto een, eh, iyadoo een, eh, cadaynaysa sababaha een, iyo wadooyinka loo marayo een, in laga faa'iideysto suuqan iyo xubinnimada dalalkan een, eh, een, oo ay ku dhawaaqayso in wax soo saarka la badiyo kalluunka la dhoofiyo een, dalaga beeraha la dhoofiyo een, xoolaha la dhoofiyo marka een, dhinacaas markii laga fiiriyo runtii waa dadaal fiican een, eh, laakiin sida hadda ay tahay oo soomaaliya ay tahay een, eh, dhaqaalaha ugu badan een eh, waxaa ka faa'iida wadamada deriska ah kenya ka faa'iida kenyana qaad bay usoo dhoofisaa qaadkaas ay kenya soo dhoofinayso hadda waxaan la soconnaa inay kenya u ololeynayso ay aad hormuud ugu tahay inay soomaaliya ay kamid noqoto oo xubinna ay ka noqoto ururka bariga africa sababtuna wax kale ma ahane waxay rabtaa qaadkaas canshuuraha laga qaado inuu hoos u dhac hoos loo dhigo ama gebi ahaanba meesha laga saaro sababtoo ah wadan kasta maslaxadiisa ayuu fiirinayaa eh, ma fiirinayso maslaxada soomaaliya kenya markay u ololeynayso wadamada ugu saameynta badanna ay tahay wadamada bariga africa ay soomaaliyana ay aad ula gaa- loolanka adag ugu jirto danaheeda iyo maslaxadeeda dhaqaale ayay kenya u ordaysaa waana sababta ugu weynna waxay tahay qaadka iyo canshuuraha laga qaado marka cid kasta ee soomaaliyeed maanta way fahmi kartaa runtii wayna qiimeyn kartaa Ma- ma- ma- marka dhinaca laga fiiriyo ma la odhan karaa soomaaliya waxay u bareeraysaa khatar dhaqaale
aad iyo aad qatar dhaqaale u u bareeraysaa soomaaliya iskuma filna miisaaniyadeeda waa la kabaa dhaqaalaheeda maanta meesha uu joogo waanu wada ognahay Een, eh, laakiin dhinaca kale markaan ka eegno soomaaliya waxay xaq u leedahay haddii aysan waxba ka faa'iideyn ama cashuur aysan ka faa'iideyn qaadka kenya siyaasadeeda inay bedesho oo tusaale ahaan ay qaadka ay yarayso oo waxa soo gelaya ay hoos u dhigto oo ay iyaduna ay ku xisaabtantay inay wax dhoofiso marka waxaan isleeyahay hadba sida ay soomaaliya u jaangoyso siyaasada dhaqaalaha arrimaha dibadda ayay ku xirnaa doontaa laakiin een, doodu kama taagna ku beeritaanka ururkani inuu soomaaliya muhiim u yahay amni ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka laga soo tago soomaaliya ee, xubnaha kale ama ururkan iyaguna maxaa faa'iidaa ugu jiro ee ka mid noqoshada soomaaliya ay ka mid noqoto
ururkan eh, waxaa faa'iido ugu jira in badeecadahooda inay usoo dhoofsadaan amniga iyo in, eh, iyo siyaasadda isdhexgalka bulsho waa dhaqan dhaqaale een, eh, isbahaysi in la sameeyo eh, in ciidanka difaaca wadanka la wada samaysto ciidan la isku darsado een, wadamo badan wadamadan faa'iidooyin badana ugu jira laakiin hadda cidda wax doonaysa oo baahida qabta waa soomaaliya ma garata W- w- waa gartay marka maadaama aad carbaawday in aanay jirin haatan faa'iidooyin sidaas u buuran oo ay soomaaliya ka heli karto ee, ku biiritaanka ururkan marka laga soo tago isu socodku inuu ee, hagaagi karo oo ay dhinacaas ay ka faa'iidi karaan ee, ganacsatada soomaaliyeed dhinaca kale maxaa kaloo la dhihi karaa hal iyo laba iyo saddex soomaaliya way ka faa'iidi kartaa
soomaaliya een, waxay ka faa'iidi kartaa waxay leedahay ganacsato hal abuurayaal ah oo kambaniyaal ku leh iyo ganacsi een, wadamada bariga africa iyo geeska africa guud ahaan een, eh, sida kenya iyo uganda iyo tanzania een, ga- oo muwaadiniinta soomaaliyeed waxay heli doonaan een, adeegyo ka duwan kuwii ay hore u heli jireen een, eh, waxay een, ka faa'iidayaan inay ganacsigooda een, wadan kasta ay geeyaan isaga gooshaan kenya ka qaadaan tanzaniya geeyaan ruwaanda geeyaan een, eh, waxaa kaloo soomaalidu ka faa'iidaysaa in muwaadiniintoodu ay oo safarada runtii lagu dhibo ay fiisooyinka ay u fududaadaan een waxaa kaloo soomaalidu ka faa'iidaysaa inay muwaadiniinta soomaaliyeed inay qaataan baasaboorka la yidhaahdo een east african passport oo free visa meel kasta ay ku mari karaan oo visa la weydiinayn een tusaale ahaan hadda wadanka rwanda oo kale markaad joogtid id kaarka rwanda ee muwaadinku wato ayuu wuxuu ka tegayaa kenya iyo iyo tanzania iyo uganda marka faa'iido badanaa ku jirta xagga isdhexgalka bulshada isdhexgal bulsha hadduu yimaadana waxaa imaanaysa faa'iido badan waxaa imaanaya fikiro la isdhaafsado ganacsatadii oo isbarata een wax badanaa la isweydaarsan karaa marka marka kaliya waxay u baahan Mm, marka hadalkaaga macnihiisu wuxuu yahay ee, dhinaca isdhexgalka bulshada soomaaliya inay aada muhiim ugu tahay balse aanay jirin ee, dhinaca dhaqaalaha wax wax kusoo kordhinaya haddii ay ku biirto ururkan soomaaliya si fiican qaranka soomaaliyeed markaan ka hadlaynay dowladda soomaaliyeed faa'iido weyn kuma jirta laakiin dowladdu shacabka way u shaqaysaa laakiin bulshada soomaaliyeed ee kala duwan ee ganacsatada ah isdhexgalkaas waxay ka faa'iidayaan inay bartaan ganacsato kale kambaniyaal kale ay xiriir la sameeyaan ay la shaqaystaan ay maalgashtaan wadamada bariga iyo bartamaha africa marka arrintaasna waa waa waajibaadka Mar- marka marka maxaa la gudboon maxaa la gudboon madaxda ee talada heesa haddiiba aad sheegtay inay jiraan ee, khatar dhaqaale oo ay kala kulmi karto soomaaliya ku biiritaanka ururkan
een eh, soomaaliya waxaa la gudboon inay samayso een, eh, een, eh, een economic policy reform inay samayso een, eh, siyaasad jaangoynaysa dhaqaalaheeda arrimaha dibadda een, eh, gaar ahaan wadamadan hadda bariga iyo bartamaha africa waa inay soomaaliya een, la timaadaa dowladda soomaaliyeed siyaasado lagu kobcinayo korna loogu qaada qaadayo wax soo saarka dalka laguna dhiirigelinayo soomaaliya waa inay fududaysaa een, eh, ganacsatadana ay ku dhiirigelisaa inay een, eh, een wadama wadanka ay maalgashtaan si badeecadaha dibadda loogu dhoofiyo een, arrintaas oo ah runtii arrin aada muhiim u ah oo een, waxna ka bedelayo een, wejiga dhaqaale ee dalka soomaaliya een, haddii aysan arrintaas dhicinna waxaa hoos u dhacaya een, eh, dhaqaalaha een, dowladda soomaaliyeed iyo een, eh, mustaqbalka la hiigsanayo marka een, fursaddu hadday timaado lagala shaqeeyey waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto waxaana looga faa'iidaysan karaa siyaasad iyo istaraatiijiyad cad oo degan oo looga faa'iidaynayo qaranka soomaaliyeed ma garan Wa- wa- waa garta marka waxaad leedahay waxaa jiri karta khatar weyn haddii aanay dowladda federaalku waxba ay wax aysan ka bedelin siyaasadeeda ee dhaqaale ee arrimaha dibadda aad iyo aad aad iyo aad waxay ku xiran tahay sida ay soomaaliya ula falgasho oo ay siyaasadaasna u dejiso una fuliso ayay ku xiran tahay waa garta marka fariintaada kuugu dambeyso
xorinteeda ugu dambeynta waxay tahay dowladda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay fursadaas uga faa'iidayso shacabka soomaaliyeed iyadoo siyaasadaas dib u eegeysa een, eh, kana fikiraysa runtii imaankana ku haysa khatarta dhaqaale ee ka imaan karta kubiiritaanka ururkan een, bariga een, eh, oo islamarkaana la rabo iyadoo iska ilaalinaysa khatarahaas inay dhinaca een, eh, een, eh, togan ay uga faa'iidaysato oy een, eh, arrintaasna taxaddi dheeriya ay ka muujiso simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaa u codayse
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalidaa u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kunton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo dabooleysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar bar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa yaa taas waaba sababtaan u sirdo simikaarka somtee leh waa xirmad daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadu ugu talagashay macaamiisheeda ha haddool waa ka noogan afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
waa hagaag gabagabada barnaamijka wareega ayaanu ku guda jirnaa dhegeystayaal markan haddaan fiirino howlgalka midowda afrika ee admis ayaa war ka soo saaray wiil dhalinyaro ah oo ay ciidamadoodu ku dileen gudaha magaalada muqdisho howlgalka midowda afrika ee admis ayaa qoraal kooban oo ay soo saareen maanta waxay kaga hadleen dil shalay ciidamada admis ay ku dileen afaafka hore ee madaxtooyada qaranka wiil dhalinyaro ahaa admis bayaankan ay soo saartay waxay ku qirtay in askari ka tirsan howlgalkoodu uu toogtay qofkaasi shacabkaha iyagu raaciyay sababta loo toogtay qofkaasi sida lagu sheegay qoraalkan ninka la toogtay waxauu ka mid ahaa ee, ama waxauu aan idhaahdee waa mid ka mid waxaa toogtay mid ka mid a shakhsiyaadka saarnaa gaadiidka ciidanka admis ee marayay aagga madaxtooyada soomaaliya wararka ayaa sheegayo ama warkan ayaa lagu sheegay inuu wax uu ku tuuray gaadiidka admis ay wateen taasi oo ay xigtay inuu isku dayay inuu gaarigu u fuulo kadibna ciidanka admis askari ka mid ah uu toos u toogtay admis waxay sheegtay inay bilowday baaritaan madax bannaan oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen waxaana ay ku baaqeen in la dejiyo xaaladda iyadoo natiijadu ay kasoo bixi doontona ama ay ballan qaadeen in natiijo ay kasoo bixi doonto baaritaankooda wiilkan dhallinyarada ah ayay ciidamada admis ku dileen aagga ceelgaabta xilli ay marayeen gelinkii dambe ee jimcadii toddobaadkan hagaag maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacday munaasabad oo uu xilku kula wareegayo taliyaha cusub ee ciidanka booliiska soomaaliyeed islamarkaasina uu wareejinayay ee xilka taliyihii hore ee ciidanka booliiska soomaaliyeed maanta sul- taliya sulab ayaa la wareegay ciidan taliska cusub ama tali- taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu ka hadlay munaasabadda xil wareejinta ee xilka lagu wareejinayay isagoo sheegay in wax uu ka qaban doono habacsanaanta amniga ka jirta caasimadda
raalli baad ka ahaanaysaan baraticool wixii hallaabay ama waxaa naga hallaabi doona guddoomiyaha maxkamadda sare ra'iisul wasaare ku-xigeenka xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada labada gole aqalka sare iyo golaha shacabka maamulka gobolka banaadir taliyaha xilka wareejinaya aan xilka kala wareegay taliyayaasha ciidamada qalabka sida taliya ku-xigeennada taliyayaashii hore ee ciidamada qalabka sida ee meeshan hadda een, ku sugan marti sharafta beesha caalamka ee maanta ay nagala soo qayb gashay halkan ee saaxiibada ciidanka booliiska ah saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye mudane yaaliyo mar weyn sharaf weyn ayay noo tahay maanta inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan weyn anigoo hambalyada ka doorbidaya inaad aniga iyo inta garbahayahaba aad noogu ducaysaan inuu ilaahay nala garbgalo naguna asturo xilkan cusub kuna soo beegmay marxaladda marxalad kuna soo baxa kuna soo beegmay marxaladdan adag ee dalku dagaalka dhinacyo badan leh uu kula jiro cadowga
sulba axmed firinta liliyaha cusub ee ciidanka booliiska soomaaliya ayuu kaasi ahaa munaasabadda xil wareejinta maanta xilka lagu wareejiyey ayuu ka hadlayey guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan jeclaa inaan kusoo meero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraadiyaha dalsan ee muqdisho tan iyo kulanti dambo nabadgelyo